ururka al-shabaab ayaa jimcihii weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday dad ku caweynayay xeebta liide ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi iyo weerarkii daba socday ku geeriyooday dad rayida oo gaaraya soddon iyo toddoba qof iyadoo ay ku dhaawacmeen laba boqol afartan iyo toddoba kuwaasoo shan iyo toddobaatan ka mid ah oo ay ku jiraan kow iyo toban bukaan oo xaaladoodu halis tahay ay iminka dhaawac ahaan u jiifaan isbitaalada magaalada muqdisho haddaba maxaa sababay in caasimadda ay ku soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada caynkan oo kale ah sideese looga hortegi karaa axmed cabdulaahi kaboole waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha amniga waxaan u arkaa ujeeddada ugu weyn ee al-shabaab qaraxa u fuliyeen inay tahay runtii in ay ay kala fogeeyaan bulshada iyo dowladdooda taa beddelkeedana ayagu ka faa'iidaystaan waxaana isleeyahay dadka soomaalida ah waa soo jeedaan waana ogyihiin aragtida al-shabaab ee ah dagaalanka iftiinka iyo amniga iyo bilicda caasimadda iyo dadkeeda dhanka kale waxaad mooddaa in xoogaa diyaargarowga uusan jirin ama cashiro aan laga baranin khatarihii hore iyo qaraxyadii horeeto taasoo la rabay runtii in goobaha bulshadu isugu timaado in implementation lagu sameeyo oo aan u baahannahay critical infrastructure protection loo baahan yahay oo qaab lagu soo galo ama ha noqoto ama si aan caadiyahayn in loo waardiyeeyo ama c c t v-ga lagu badiyo ama booliiska joogtada lagu badiyo arrintaasoo dhan la dabagal ayay u baahan tahay iyo in markii khatartu ji marka amnigu waa mar lala tacaalo iyo mar mustaqbalka la odoroso khataraha ay la imaan karaan al-shabaab taasna waxay u baahan tahay dad khubaraha cilmi leh aqoonteeda leh in la howlgeliyo si ay uga garab siiyaan ciidamada bannaanka jooga inventariga ah qorilayda ah iyo ciidamada khubarada iyo istraatijigaas la iswaafajiyo taasaana lagu yaray karaa runtii khataraha ka imaanaya kooxda al-shabaab quburada amniga qaarkood ayaa ku talinaya in la xaqiijiyo tayada iyo aqoonta ciidamada la dhigayo baraha koontarool ee muhiimka ah sida uu ku doodayo korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore nabad sugidda soomaaliya ugu horreyntii horta waxa waaye magaalada waxa waaye si amnigeeda loo sugo jackpoint aad iyo aada u fara badan ayaa yaallo gaar ahaan dhinac kasta ayuu liida ka yaallaa laakiinse jackpointiga macnaheeda maaha inuu jackpointiga wax kuu celinayo isbaaro meesha waa la dhigi karaa laakiin qualitiga iyo kartida maxuuaha askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay askarta ma yihiin kuwo quality leh oo ilaalin kara muxuu ahaye amniga muwaadiniinta muxuu ahaye xeebta liida habeenkii ama maalintii muxuu ahaa wakhtigooda ku qaataan amaba deganba zoonka degan waxa waaye ciidanka sidiisaba waxa waaye laba arrimooduu ku shaqeeya waa moral iyo discibliinu ku shaqeeya midda kaleeto waxa waaye qaarkood waxaa suurtagala inay twenty four hours ay joogaan marka dowladdii uma jeedaan ama saraakiishii uma jeedaan dhibaatada askarta haysato iyo duruufta ka muuqato waxaa looga hortagi karaa in dib u eegid lagu sameeyo askarta loo dhiibaayo muxuu ahay isbaarooyinka ilaalinayo inay noqdaan kuwo muxuu ahaa oo nadiifa oo aan maaragtay balwad aan lahayn islamarkaasna inuu askariga meesha ku daala ma ahin sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay ama nidaamka ciidamada qalabka sida askariga haddii uu waardiye uu yahay laba saac ka badan ma taagnaan karo labada saac ka bacdi waa la bedelaya mid kalaa bedelaya marka waxa waaya inay maaragtay mas-uuliyadda waxaa dhumiyey oo mas-uuliyaddooda gabay dadka muxuu ahay madaxda ka ah hay-adaha amniga doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa isaguna aaminsan inaan wax darsi ah laga baranin qaraxyadii iyo weeraradii magaalada ka dhici jiray isagoo dhanka kalena dhallinyarada ku booriyey inay cududooda mideeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga magaalada dhowr iyo toban sano ayaa dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed halkaa wadda lagu gumaadaya halkaa sistam halkaa dariiqo halkaa waddo mas-uuliyiintii dalkan u dhaartay ama heer amni ha ahaado ama heer siyaasad ha ahaadee weli wax darsiya inayna ka qaadanin baad mooddaa arrintaas arrintaasna waxaa tusinayaa weli mas-uul soomaaliyeed inta uu shacabka soomaaliyeed soo hor istaagay kadib markuu ku fashilmay mas-uuliyaddii loo dhiibtay ma uuna dhihin war raalli ahaada wixii la ii dhiibtay waan idii dhiibateen waan ku fashilmaye xilkiinni wakaa muuna dhihin ma aynana dhicin inuu mas-uul soomaaliyeed mas-uulkii ka sarreeyey intuu u yeedho uu dhaho xilkan waad ku fashilantay ee xilkii waan kaa qaaday taasi waxay ii hoggaaminaysaa in aan dhaho dhallinyarada soomaaliyeeday cidna idiinma maqno ceelna idiinma qodno lixdankii dalkan idinkaa badbaadiyey oo dalkan dhisnay mar labaad waxaad u baahan tihiin inaa isu timaadaan inaad dalkan ka tashataan aayihiisa dadka dhimanaya waa idinka kuwa qaraxa ku dhimanaya waa idinka kuwa dactarada ku dhimanaya waa idinka kuwa badaha ku dhimanaya waa idinka waxaan leeyahay waa in aad dalkan ka tashataan aayihiisa ugu dambayntii saciid maxamed cabdiwaaxid oo la taliyo amni u soo noqday duqii hore muqdisho ayaa soo jeediyey in bulshada loo soo dhoweeyo dowladnimada taasoo sida uu xusay door weyn ka qaadan karta sugidda amniga caasimadda mushkiladaha aada ayay u badan yihiin marka laga hadlayo amniga magaalada muqdisho dhinacyo badan ayayna ka yimaadaan laakiin waxaa aniga ila tahay horta marka hore asal waxaa u ah dowladnimadan aan haysanno in shacabku ay dareemaan oo lahaansho dowladnimada in ayaga ay leeyihiin dareen ah horta in la abuuro taas oo aan la abuurin waxaan isleeyahay amniga aada ayuu u adkaanayaa in laga shaqeeyo marka dowladda waxa ugu muhiimsan haddana ay ku jirto oo runtii ku ammaanayo meelaha qaarkood waa in shacabka loo dhowaadaa shacabka haddii aan loo dhowaan mushkiladan kala go-a shacabka iyo dowladda ayaa sabab u ah in dhibaatada ay magaalada muqdisho ku sii socoto marka waxaan u baahannahay lahaansho oo ah wada lahaansho dowladda dadka ku jira iyo shacabku in ay dareemaan ilaashadaan nidaamka dowliga ah si amniga khataraha kusoo aadan magaalada muqdisho ee mar walba ku dhaca looga hortago weerarkii jimcihii liida ka dhacay ayaa noqday mid shacabka caasimadda ku soo kordhiyey qalqal amni oo hor leh waxaana dadkii halkaasi ku geeriyooday u badnaa dad dhallinyaro ah kuwaasoo waqti ku qaadanayay xeebta liido islamarkaana aanay jirin waxay galabsadeen iyo sabab loo beegsado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho